إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلاة الله وسلامه عليه دائما أبدا سرمديا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون walaalaha muslimiinta ah ee soo booqanaya websitekan ceegaag dot com waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu ku soo dhex jirnay mowduuceennii ku saabsanaa barbaarinta carruurta gaar ahaan waxaynu soo haynay maraaxisha ay marto barbaadinta carruurta intaysan adduunka imaanin maantana inshaa allah waxaynu ka hadli doonnaa marxalatulxamli waana ilmaha markuu uurka hooyadiis ku jiro marxaladani walaalayaal waxay ka mid tahay maraaxisha ugu muhiimsan ee barbaarinta carruurta labada waalidna xil gaar ah ayaa saaran inta lagu guda jiro marxaladan gaar ahaan waxaa mas-uuliyaddu si gaar ah ugu dhacaysaa hooyada waayo iyadaa ilmaha ku sida uurkeeda sida ilaahay jalla wacalaa uu ku caddeeyey qur'aanka kariimka ah ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi suuratu luqmaan wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wawasaynaa waan u dardaarmannay baa ilaahay yidhi al-insaana insaanka waa u dardaarmannay biwaalidayhi labadiisa waalid inuu u samafalo oo wanaag u sameeyo xamalathu waxaa xambaartay oo uurka ku qaaday ummuhu hooyadiis wahnan taagdari calaa wahnin taagdari la dul saaray culimmada tibbiga iyo kuwa islaamkuba waxay isku raaceen hadba xaaladda ay ku sugan tahay hooyadu inta ay cunuga uurka ku sido inay saamayn ku yeelan karto nolosha cunugeeda markuu adduunka yimaado tusaale ahaan culimada tibbiga culimmada tibbiga waxaynu ka wadnaa culummada ku takhasusay caafimaadka waxay leeyihiin haddii haweenayda uurka leh uu ku dhaco cudurka la yidhaahdo ansaayatiga oo micnihiisu yahay walaaca ama welwelka waxay u gudbisaa cunugeeda oo xitaa cudurkaasi wuxuu ku soo bixi karaa ilmaha oo jira siddeed ilaa sagaal sano micnaha ilmihii oo weyn buu xitaa ku soo bixi karaa marka hooyadu walaalayaal hadba siday tahay ayuu ilmaheeduna noqon karaa ayuu ilmaheeduna noqonayaa waa tii qaaciidada fiqigu ay ahayd attaabicu taabicun qaacidadan intaan macnaheeda aan sheegin waxaan jeclahay inaan sheego asalkeedii meeshay ku jirtay asalkeeda qaacidadani waxay ku jirtay kitaabka la yidhaahdo alashbaah waannadaa'ib oo uu qoray alimaam alcallaama jalaaluddiin assiyuuti raximahu llah marka kitaabkiisu waa kitaab waa kitaab dakhmiya oo aad u weyn kitaab kale oo mukhtasara laga soo gaabiyey marka kitaabka mukhtasarkaa waxaa la yidhaahdaa alfaraa'id albahiya fi alqawaacid alfiqhiya waxaana qoray alimaam alcallaama abubakar saliil alahdali raximahu llah marka qawaacidda fiqigu sida ku qoran kitaabka siyuuti ee weyn iyo kan laga soo gaabiyey labadaba macnaha waxay isu dhex yaalaan qawaacid la yidhaahdo qawaacid alkuliya iyo qawaacid la yidhaahdo qawaacid alaglabiya iyo kuwo laysku khilaafsan yahay marka qaacidadaani qaybta ay ku jirto waxaa weeyaan qaybta aglabiyada waa ilaa afartan qaacido weeye marka alimaam abubakr saliil alaadali markuu qaacidadaasi ka hadlayay wuxuu yidhi raabicu kitaabkiisu marka waa kitaab nadmiya oo shicir ah weeye raabicuha taabicu taabicun wafii مضمونها قواعد لا تختفي أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا معني شيخ مركو كان لي أفرتنك قاعدو أو دي تيكو ودي تيك تي لبعد كسو هالي تي سدحات أيو يري رابعها تأفرادي وحويا التابع كان راعيا تابع وامد وحراعيا marka siduu sheekhu sheegay marka qawaaciddan qaacidadan dhexdeeda waxaa ahaaday qawaacid kale oo mataqaana fara badan marka awaluha waxa ugu horaysuu yidhi sheekhu marka attaabicu taabica kan wax raacaya laa yufradu laguma gooni yeelo bilxukmi xukunka laguma laguma gooni yeelo kamaa sidii ta'asala qaacidooday micnihii micnihii kan wax raacaya xukunka laguma gooni yeelay laguma gooni yeelayo oo wuxuu mar walba la xukun yahay wixii uu tabac u ahaa walaalayaal haddaba marka aynu u soo daadegno marka mawduuceena meeshay ka waafaqsan tahay qaacidadan yacni waxa weeye waa qaacido fiqhiya weeye marka waxaa hoosgelaya intaasoo yacni mataqaana waxa weeye furuuc fiqhiya baa hoosgelaysa marka furuucda fiqhiga ee qaacidadan hoosgelaya markii mashaayikhdu ama culummadu yacni waxa weeye waxay tusaale u soo qaateen janiinka janiinka macnihii waxaa uurka hooyada ku jira uurku jirka ilmaha uurka ku jira ayay tusaale u soo qaateen waxay leeyihiin attaabicu waa taabic oo wuxuu raacayaa yacni hooyadii buu raacayaa marka meeshaasaynu uga danlayn marka hadalkeennii ahaa yacni waxa weeye hadba hooyadu siday tahay ayaa ilmaheeduna noqonaya marka walaalayaal marxaladan marka lagu guda jiro waalidiinta sidaan sheegnay xil baa saaran gaar ahaan hooyada marka arrimaha yacni waxa weeye la doonayo marka inay ku baraarugaan waxaa u horraysa waa inay ilaahay uga shugri naqaan nicmadaa weyn ee uu siiyey oo ah nicmatulawlaad ilaahay qur'aanka kariimkaa wuxuu ku yidhi jalla wacala lain shakartum laasiidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم نمعك الصول إذن سيو هادات كشكر النقران لأزيدنكم وأن إذن زيادين يا بوير إلهي جل وعلا ولئن كفرتم لكن هادات قالوا دان أو نعمدي كشكر نق... كشكر النق ويسان إن عذابي عذاب كيغو لشديد ما درين يا بوير إلهي جل وعلا أدي والدينتو مركا ولا ليال أي كشكر النقان نمع نعمدا إلهي سيي ilaahay wuu u siyaadinaya oo ilmaha maanta u calool galay ayaa u dhalanaya isagoo caafimaad qaba isla markaana baari ilaahay uga dhigaya laakiin hadday nicmadaa ku kufriyaan oo ay ka shugri naqi waayaan ilaahay ciqaabtiisa waa mid daran oo xitaa haddii ilmo la siiyo waxaa laga yaabaa inuu caasi ku noqdo ilmihii ay rabeen waa heleen laakiin caruur caasi ku ah waalidkood waa ciqaabta ama cadaabka ilaahay ku sheegay aayadda marka walaalayaal labada waalid waxaa loo baahan yahay in ay maaragtay nicmadaasi ilaahay siiyey ay ku shugri naqaan waayo hadday nicmadaasi ka shugri naqaan ilaahay maaragtay ilmaha u dhalan doona baari buu uga dhigayaa oo ilmahaasi waxay noqon doonaan ilmo anfaca naftooda tawaalidkood iyo weliba bulshada muslimiinta dhammaan marka in shaa allah maanta halkaasaynu yaro istaagaynaa waynuna sii wadi doonnaa marxaladdan marxaladdan weli ma dhammaanin marka intaan ka kulmi doonno kulankan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh